badyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoydis qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qardibay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydaan qubuura iyo waxgarad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydan wax isqabto
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulaashada wanaagsan raadiyaha cadaadow habeenka sultaankale aad dhegeystaan marka laga reebo habeen nabda jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masiixi a ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacwiye agogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl doonayo guruudta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay galangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaar alamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi gurmago-nin gegan iyo allow geedqalada kaadhig gebigaaba midkaasow rabu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabilababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila-aaneed allow guriga kuu seex rabigegada ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte burwaagoronta kaafuule aar kugu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi qod curmaani ruubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaalla waa habeenimo arbaca khamiisa ay soo gelayso taarikhda ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha labaad sanada labaatan toban iyo sagaal qodobada caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona qarax khasaare geeshe ayaa maanta ka dhacay gobolka baay waan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey qaraxis li xiriira qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa goorrow gaaray deegaanka leedaadyansoor oo ka tirsan gobolka baay oo jeedka safarka madaxweynaha koonfur galbeed ayaan xog idinka hanay waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dhereed ah ayaa weli laga helayaa dagaal xoogan oo maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug khasaaraha ka dhashay ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona qarax ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya lagula eegtay ayaa khasaare dhaliyey waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal khasaaraha uu dhaliyay qaraxaasi qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa dalka dib usoo laabtay kadib in badan uu safar oo wadanka uga maqnaa xog la xiriirta ayaan barnaamijkan gooryood kugu soo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dhalada ayaa weli ka soo baxaya kooxubaysan oo qof shacab ahaa ku dilay maantay magaalada caasimadda xi muqdisho faahfaahin ayaa idinka hanaa waan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa kun la qaatay dhalinyarta ku nool magaalada kismaayo oo gobolka jubbada hoose dhalinyartaas waxyaalaha uu kala hadlay ayaan idiin soo gudbin doona saaxiibayaal waxyaaba kale caawa barnaamijka dhegaysta aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo afjartay dacwadda dadka la xirinaya qaraxii hotelka saxafi waan idiin soo gudbin doonaa wararka ugu dambeeyey qodobada kale caawa barnaamijka dhegaysta aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona waxaa la sheegay inuu hadal u bilowday dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland wada hadalkaas nuuca u noqonaya ayaan goorro barnaamijkan goorro idinkugu soo gudbin doonaa qodobada wax soo koraya barnaamijkan caawa ku dhagaysan doonteen sidoo kale barnaamijka wax ku dhagaysan doonteen xubintii aadka xusuustaha badnada kalamaan qaybaha dambe barnaamijkan caawa ku dhagaysan doontaan heystaan qodobada soo koraya barnaamijkan caawa aad ku dhagaysan doontiin barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka tegi doona anigoo xasan axmed maxameda waxaa caawa barnaamijka ii farsameynaya saaxiibkay cumar axmed raac cumar saxeefa ee waa mar kale iyo xulashada wareysada
fariin wacyigelina oo ku socota dhallinyarada degmada cadaado ururka dhallinyarada degmada cadaado waxaa uga digaya dhallinyarada halista muqaadaraadka kaasoo dhibaato badan ku haya dhallinta soomaaliyeed muqaadaraadka oo halis ku ah caafimaadkooda maalkooda iyo bulshada ay ku dhex nool yihiin muqaadaraadku waa aafo iyo musiibo dhallinyarada soomaaliyeed la degtay fadlan iska ilaali kana taxadar khatarta muqaadaraadka ay isticmaalaan maanlaawayaasha halligay naftooda soo gudbinta fariinta waxaa iska kaashaday ururka dhallinyarada degmada cadaado iyo raadiyaha cadaado
kula wacna wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada dhuusamareeb iyo xarunta gobolka galguduud wafdi ka socda hay-adaha qaramada midooba ayaa maanta kulan la qaatay madaxda xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakar cali xasan waa madax xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakar cali xasan kulankaas oo saxaafadda dabajo ay ka ahayd ayaa markii uu soo gabagabo kadib waxaa saxaafadda ugu warbixiyey wasiirka wasiirka wasaaradda amniga ee galmudug saadiq shaqo yuusuf
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين maanta oo tahay saddex tobankii bishii saddexaad laba kun toban iyo sagaal xafiiska waxaa nagu soo baxday wafdi u n ah khaasatan laba wafdi baan idhaahdo oo wada socto u n a qeyb u n d b ah oo wasaaradda amniga iyo wasaaradda cadaaladda la kulantay meeshaan kula kulantay ujeeddadooduna oo ahayd in aanu ka wada xaajoonno qaabkii aan u wada shaqayn lahayn iyo borogaraamada amniga sidii loo hormarin lahaa iyo booliska si wanaagsan ayaan isku afgarannay wada shaqaynteeduna si u haagi doontaan rajaynaynaa minadhalna uu noqdo shirkii meeshaas aan ku qabanay sidoo kale waxay la kulmeen wasiirka cadaaladda isagana wasaaradda way la kulmeen oo waxay kala hadleen sidii loo horumarin lahaa ama looga shaqayn lahaa cadaaladda iyo garsoorka wafdigaasi wuxuu haddana uu booqday baahiyaha faraha badan meeluhu ka jiraan sida saldhigga booliska maxkamadda degmada iyo gobolka oo hal meela oo labaduba ay dayacan yihiin sidoo kaleete komboolki meeshii loogu talagalay xaruntii inay u-anku soo degta ay u baahnaayeen iyo xerada cusub ee xero daraawiish ta loogu talagalay sidoo kale waxay buuxdeen meel loogu talagalay in laga looga leher kuwatar looga dhiso booliska dowlad goboleedka galmudug oo caasimadda noqon doona meelahaas oo dib looga howlgeli doono qaabkii wax looga qaban lahaa sidoo kaleete waxaa maanta iyakun meeshaan yimid qolo ka socota mashruuca b c v e ka hortaga iyo la dagaalanka fikirka argagixisada bilah alxamdulillah alxamdulilaahi waxaa ah hadda ka horba in deegaanadan galmudug lagala dagaalami jiray fikirkaas haddana mashruucaas wuu anfacayaa maadaama meelo badan oo galmudug ka mida oo aan xor ahayn ay jidho oo ay awood u leeyihiin al-shabaab inay ku abuuraan fikirka argagixisada saas daraaddeed haddaba waxaa ka yimid dad badan oo ka soo qaxay cadowga argagixisada ayaa jooga al-shabaab iyadana laba xibnood oo xafiiska ra-iisul wasaaraha qaranka ka socota iyo xinin u n ka socota ayaa intaba ka yimaadeen oo meeshaan noogu yimaadeen si ay guddi u qabtaan oo mashruuca structure loogu sameeyo ayadana qeybtiisii koobaad way dhacday qeybihiisi dambena waa la dhamaystiri doona insha allahu tacaala marka maantay arinta maanta hadda xafiiskan wasaaradda amniga aanu uga qeyb galnay oo shirkaasi labada mawduucii uu kaga qeybgal sidaasay ahayd waana u mahad celinayaa t v-ga galmudug iyo saxaafadda dhammaanteed asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu wasiiradaas waxaan kaa weydiiyey kulamadan maanta aad gashaan iyo waftigaas u garan ismareed waxyaabaha aad ka wada hadasheen ee la xiriira dhanka amniga iyo sidii kor loogu qaadi lahaa ciidamada rasiirooda intee laga qabatin aad ka qabtaan in ay fulaan si deg dega mashaariicda iyo qorshayaasha ay waftigaa u yimaadeen runtii annaga si hawsha annagu aan hadda ku ballannay oo aan isu afgaranay ilaa baa garanaysay u fuli doonaan laakiin is-afgarad wanaagsan iyo rajo aanu ka qabno in ay ka qeyb qaataan amniga galmudug kor in loogu qaado dhismaha booliska iyo arrimihiis oo dhan sidaas rajaan ka qabna waana ku ballan xaafiiska u n-ka waa tii lagu ballamay in laga furo halkan sidoo kale u n d b awalba galmudug xibno uga shaqayn jiray xibno kaleetoo kaga shaqayn doonaa way jira
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaqoon qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay kulan wacan wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegeysanaysaa ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta shir guddoomiyey oo kulanka ismaaciil kula yeeshay wasiirada socdaalka oolanayaan kuwa maamulka jubbaland waxaa shirkaasi markii uu soo dhammaaday kadib saxaafadda faahfaahin ka siiyey wasiirka wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka jamaal maxamed xasan
shirkii saakada ka dhacay wuxuu ku saabsanaa wadatashi iyo kulan ay yeesheen golaha wasiirada federaalka intii xamarka tiimixalka joogta iyo jubbaland dhigooda wasiirada ahaa shirkaasuu shir gudoominayeen ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha jubbaland waxyaalaha laga wada hadlay waxay ahayd bal inays tuso oo laga wada hadlo sidii xiriirkoosii xoojin lahaa sidii si dhow loogu wada shaqayn lahaa sidii tababarada iyo iskaashiga iyo wada shaqaynta shaqaalaha dowladda loo xoojin lahaa iyo sidii guud ahaan wadanka horumarkiisa looga wada shaqeynla arrimahaas awowena laga wada hadlay qoraalaha la isdhaafsaday waxaan rajeyna haddii aladmo in waxyaalaha la isla gartay in la dadargeliya laga shaqeeyo wixii kasoo baxana marka fulintooda lagu dhaaqo intaas ku saabsanaa laakiin guud ahaan waxaa shiraal wanaagsan loo baahnaya mar walba qabo
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaqo qofkiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilaya dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo waxgarad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqime waayahay kulan wacan wanaagsan ayaan idin leenahay radiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan saaxiib biir inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay lix qof oo halka tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen kadib markii deegaanka leeraa bandaraale oo qoyiga magaalada gaalkacyo dagaal uu ku dhex maray dhinacyo hubaysan oo dhul isku qabsaday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka mudug cabdulaahi faarax guuleed iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad maxamed cumar afdhuubo oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay faahfaahin ay ka bixiyeen si dagaalku ku bilowday khasaaraha ka dhashay iyo tallabada ay qaadeen maamulka gaalkacyo iyo saraakiisha ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ku sugan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug saaka waxa meesha ka dhacay markaan ka waramo dad yaryaroo mooryaano dhul isku qabsaday weeye waxaa ku dagaalamay wax qabaa'il oo ku dagaalamay haba yaraatee ma jirto dee sidaasaan kuu sheegay warigii khasaaraha ka dhashay kolley laba nin saddex nin dhimashada laba nin kolley waa la sheegay oo markii koobaad ahayd kadibna wax kasii ka kordhay ma naqaano laakiin labadaas kolley waa hubnaa dhimashada dhaawacuna ma badnayn laba saddex buu ahaa markii u dambeysay aniga waa meel bardadheere la yidhaahdo halka galbeedka magaalada gaatacid ku xigta dooxo dooxa galbeedkaas oo ciidamadu deganaan jireen weeye aana ka dhan iyo bardadheere iyo meel ciidamadu deganaan jireen soonkaa weeye dagaalkan wuxuu ku bilaabmay mooryaan dhul isku haysata dhul buu ka bilaabmay waana mooryaan hadaalku waayaha dhul isku haysatay dhulka oo marba la kala kacaynayo marba wax loo galayo marba si loo galayo waa mooryaan dhul isku qabsatay maya ee markiiba waxaa gaaray ciidamadii dowladda ciidamadii xasilinta oo jananku watay iyo ciidamadii hadaalla kuyidmaayo isku dhafka labadaa ciidan iyo nabadoonadii gobolka oo dhan oo hadaalla kuyidmaayo gobolkan hadaalla kuyidmaayo puntland oo dhan ahaa labadaasba waa dhex galeen si amniga hadda ku fadhida ilaahay mahadi si amni oo buuxda baa loo kala kaxeeyey loona kala durkiyey waxaana kala dhex fadhiya hadda ciidankii xasiinta baa labadii dhinacba dhexdooda fadhiya waa la kala turkiyey waxaa nooga degan hadaalaydna wax weyn ma ahan wax mooryaan ka dhacay weeye qabaa'il dilli ma jiro haba yaraate eh qabaa'ilkii iyo odayaashii iyo raggii iyo dumarkii iyo dhallinyaradii iyo caruurtii iyo aqoonyo kulli waa laisla socdaa isku dhan baana looga soo jeedaa sidii halkaa loo baabi'in lahaa dabkaa yaroo saaka kacay baana lagu wada jiraa dhammaan buntland oo dhan ciidan iyo odayba waxaas waxba kama jiraan waa wax layska buunbuuninahayo lix iyo toddoba midna ma jirto dhimashadu aada iyo aad bay u yartahay nimankan mooryaan yar bay ahaayeen rasaas ah kaan laisku riday wixii ka dhintay wixii ka dhaawacmay waxaa yar bay ka gaareen deg deg baana dadkii u gaaray odayaashii iyo ciidanka xasiliinta iyo ciidanka isku dhafka dhammaan baa deg deg u gaaray waana la qabtay dabkaas waana la damiyey ilaahay mahadi inuu halkaa ku ekaan doonaan aada u rajeynana waxaan ku leeyahay dee ciidanka waxa maanta diriiray waa nimanka yarka oo mooryaanta ah qabaa'il diriiray ma jiro qoys diriiray ma jiro dadkan waa dad walaalo ah waa dad wada dhashay waa dad wada nool waa dad isku taab ah waa dad kulligii ka xun wixii maanta meesha ka dhacay labada dhanba odayaashiisa waa wada socdaan dhallinyaradiisa waa wada socotaa aqoon-yahanada waa wada socdaan nabadoonadu iyo daalda ku imaaya puntland oo dhan baa socda ciidamada puntland oo dhan baa socda nabad iyo xasili xasilooni fiican baan aad iyo aad ugu baaqiya ummadda dhammaan puntland iyo meel kasta ay joogto bismi illaahi raxmaan iraxiim waa salaamayaa idaacadda radio gaalkacyo iyo howlwadeenadeeda waa wax aada looga xumaado in maaragtay dad walaal ah ay xilligan ay ku dagaalamayaan wax iska basiida oo dhul ah hadda ka hor maamulkii annaga naga horreeyey hawshan wuu galay waxyaabo maaragtay ay u kala qaybiyeen baana jiray wixii maaragtay lagu heshiiyey inay haddana dib ay iskugu soo noqdaan aad baan maaragtay aan uga xunnahay hadalkuna maaragtay waa intii uu guddoomiyuhu sheegay waxaan ugu baaqaynaa in ay maaragtay u daayaan cuqaasha oo dib ugu ceshaan dowladda u daayaan oo maaragtay wixii dowladda iyo odayaasha iyo maaragtay dadka aqoon-yahanka ay u go-aamiyaan labada qola ay kala qaataan waxaan leenahay dagaal xilligana wiil kuma dhasho ee wiil baa ku dhinta maantay intii naga dhimatay allah u naxariisto ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii ay ka geeriyoodeenna waa u tacsiyeynaynaa waxaan rajaynaynaa in uusan maaragtay dagaal kale uusan ka dhicin annaga maaragtay ka dowlad ahaan ah waxaan rajaynaynaa inaan si buuxda aan gacanta ugu dhigno hawshaas aan qabanno gacan bira aan ku qabanno waana ku haynaay hadda waxa maaragtay joogo hadda kala dhex galay iyadoo xabaddu ay dhacayso waa ciidamadii dowladda ciidamadii gobolka iyo kuwii federaalka oo gobolada la shaqeeya intaba maaragtay waa ay ku dhex jiraan mar dambena maaragtay dagaal kale dhici mayo sida howlaha kale oo dhiman ay u dhammaystirmi lahaayeen dadka maaragtay isdagaalena ay gacanta isku gelin lahaayeen baan rajaynaynaa guddoomiyuhu siduu sheegayna ma ahan wax u dhexeeya qabaa-il maaha qabaa-il ma aha dadka walaalaha ah oo qabaa-ilka iyo labadan ciidamo ay kasoo dheay kasoo kala jeedeen waxba kama ogeyn mid maaragtay ku taliyey ma jiro in maaragtay ay isdagaalaan mid ku taliyey ma jiro in maaragtay ay xiisad abuuraan aqoon-yahankoodii dhallinyaradoodii kullii intii maaragtay ummadda xilkaska u ahayd waa ay wada socdaan waxa weeye nabad bayna maaragtay ku wada joogaan waxa weeye inta kaloo hartayna ayagaaba ka hortegaya oo maaragtay hawshii ku jira oo rabaa in maaragtay hawshaasi ay joogsato oo xilligan maaragtay colaadii ay soo noqon aad baana uga xunnahay saakay wixii ka dhacay gobolka waana ka raaligelinaynaa shacabka reer gaalkacyo waxyaabaha ay maqlayaan ee ah in maaragtay meeshaas lagu dagaalamay aad baan maaragtay raaligelin uga bixinaynaa mar dambe inaysa soo noqon doonin baan rajaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weye sideed
kulan wacana wanaagsan raadiyaha cadaado ayaa degeysanaysaan saaxiibyaal qeybihii dambe barnaamijka waa qeybihii dhexe barnaamijka ayaan kusii saaqnay saaxiibyaal magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa dib usoo laaftay wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka maxamed musar sheekh cabdiraxmaan oo maalmin lasoo dhaafay safar shaqoo maqnaa dalka dibadiisa garoonka diyaaradaha daacadda ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ku soo dhaweeyey xildhibaano ka tirsan golaha shacabka guddiga ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mahdi cabdulle cawad iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka maxamed muuse sheekh cabdiraxmaan ayaa maalmin lasoo dhaafay safarisha qubu maqnaa dalka dibadiisa gaar ahaan dalalka turkiya iyo jordan isagoon halkaasu kulamo kula qaatay madaxa ka tirsan dalkii halkaas uu kula kulmay
dadkaas dhaawacyadan insha allah waxaan idinkaga mahadinaa zaatiin dhammaan bahda caafimaadka tirtii sidii wacneed loogu gurmaday insha allah waxaan idinka sugeynaa warbixin dadka dhaawacyadu sidii ay yihiin wixii halkan wax looga qaban karo insha allah waxaan wax looga qaban karin saacad gudahood insha allah warbixintayda oo ku dadaalna barlamaanihii kale deegaanka insha allah in la geeyo anoo ku hadlaa magaca madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamanka waxaan xambaaraynayaa falkaas waxshinimada leh dadkii ka dambeeyey aysan ummaddaas islaamka masaakiinta waxba ka qabsanin ee kula kaca insha allah ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay cadowgiina hal meel uga soo wada jeesta intii ku waxyeeloodan ilaahay waxaan oga baryaa insha allah inuu caafimaad degdeg ku siiyo wixii halkan wax looga qaban karo insha allah ka xukuumad ahaan waxaan ku dadaalaya insha allah meelihii kale wax looga qaban karo la gaarsiin markaa idinkan baa ugu jubaa
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu
kulan wacan wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarin ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay ku dhowaad afartan kalan ah oo ay ku dhawaameen qaraxyo maanta ka dhacay deegaanka laylaa gobguud buurey oo gobolka baay oo qiyaastii soddon kilomitir u jira magaalada baydhabo ee caasimada kuumeelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed qaraxan ayaa ka dhacay suuq ay arbaco walba isugu yimaadaan dadka deegaanka iyo reer miyiga si ay u kala iibsadaan badeecooyinka iyo xoolaha suuqa xoolaha lagu iibiyo ee deegaanka goguud buurey ayaa maalinka arbacada ah waxa uu yahay mid mashquul badan oo ganacsigiisu oo aada u kala socdo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi cabdiqaadir shariif shooqana maye ayaa ka tacsiyeeyey dadka ku dhibaatooday dhibaatana kasoo gaartay deegaanka goguud buurey oo gobolka baay ka tirsan
wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda federaalka soomaaliya xubnaha labada gole ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya dhammaantiin waa idin salaam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane madaxweyne ee soo noqosho wacan adiga iyo wafdigaagii socdaalkii aad ku aadeen degmada diinsoor si aad u soo daafurtaan mashaariicdii halkaas laga hirgeliyey waxaan jeclaan lahaa oo keliya inaan warbixin yar aan kaa siiyo dhacdadii maanta ka dhacday deegaanka goofgaduud qaraxii dadka shacabka aan waxba galabsanin suuqa loogu geystay tirada dhaawaca mudane madaxweyne oon ku soo booqanay kolley wixiina soo gaaray isbitaalka baydhabo la keeno aan soo booqanay aniga iyo xubna ila socdayba waxaa warbixintana la siiyay hadilaa oo soddon qof oo dhaawac ah in la keena isbitaalka dhaawacyo kala duwan ay isugu jiraan dhaawacyadooda qaarna dhaawacyo ay fudud ay ahaayeen saddex qofaa ugu darnaa dhaawacoodu aad u culus yahay saddexdaasna saacad ka hor mid ka mid waxaa la ii sheegay warbixintii isbitaalkuna siiyey inuu dhaawacii soo gaaray oo u geeriyooday isbitaalku ugu geeriyooday laba hadda ugu daran dadka dhaawac ah ee u baahan marka in gargaar caafimaad lagu siiyo meel ka baxsan ee magaalada baydhabo isbitaalka dhakhaatiirtu waxay noo sheegeen dhaawacyada ay qabaan inay yihiin qaarna halkan lagala tacaali kara marka insha allah waa agaasinka isbitaalkana waa wada xiriirnay marka waa lagu guda jiraa hawshaas sidii dhaawacaas ugu dambeyn beri loo qaadi lahaa muqdisho la geyn lahaa marka ummadda soomaaliyeed ee maanta dhibaatadaas ay soo gaartay intay ku geeriyootan waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacanteen insha allah ilaahay inuu inuu caafimaad degdega uu siiyo annagana ka maamul ahaan wax allaale wixii karaanka iyaga loo qaban karo in in loo qabto insha allah madaxweyne soo dhowow
wasiirka xanaanada xoolaha federaalka wasiirada koonfur galbeed iyo xildhibaanada السلام عليكم آه، إنا لله وإنا إليه راجعون إن- intii dhimatay allaha u naxariisto inta dhaawac ahna allaha caafiyo annagu safaran jirnay laakiin waa la soconnay dhibaatada ee dhagarqabayaalka ay u mareegeen shacabka masaakiinta ah ayagoo joogo suuqa xoolaha oo wado shaqooyinkoodii iyo busineskoodii iyo noloshoodii la tacaalayo inay ku suubiyeen eh, bam ay ku suubiyeen dhagarqabayaalkii In, eh, aadan uga xunnahay Eh, ilaahay ha u naxariisto samir iyo iimaan allaha ka siiyo dadkii ehelka ahaa iyo qaraabada ahaa ay ka dhinteen inta dhaawac ahna allaha caafiyo waxaan jecelnahay hadduu ilaahay yidhaaho inaan eh, dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalkii iyo dad shacabka reer koonfur galbeedba ay u gurmadaan dadkaas dhaawaca soo gaaray eh, la dabiibo maxay ahayd dhiig hadday u baahan yihiin dhiig la siiyo daawo hadday u baahan yihiinna daawo la siiyo isbitaalkana daawo lala soo gaaro waxaan kaloo ka shaqaynaynaa hadduu ilaahay yidhaaho dadka dhaawaca ah oo dhaawacooda uu culus oo la qaadi karina inaan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka aan xiriir la suubino oo la qaado oo xamar la geeyo lagu daaweeyo haddii xamar lagu daaweyn waayona meesha kaloo lagu daaweyn kara lagu daaweeyo oon la dadaalnay insha allah waxaan u sheegaynaa shacabka reer koonfur galbeed haddii aysan isku tashanin oy amnigooda ku tashanin maalin walbaba dhibaato loo geysto ay u arkaan noloshooda wax ka mid ah nasiib darro weeye nolosha ka mid maaha in cunug dhagarqabaha oo maskaxda laga soo bedelay uu maalin walbaba shacab soomaaliyeedan waxba galabsanin uu laayo haddana caadi laga noqdo oo aanan wax dareen ah aanan laga muujinin kii ogaana uusan sheegin haddii ay hooyadiisa abiis ku dhinteen kii arkaayana uusan qabanin waa nasiib darro waaye waxaa la rabaa shacabka inay intay damiirkooda ay la sheekaystaan waxa micno ay leeyihiin mare ciyaalkan xuxumka ay iska qabtaan oo ciidamada la shaqeeyaan iyo hay-adaha amniga waxaan markii la duugayay iyo sidii loo duugayay dad la socday baa jiro markii wixii ay dhacaan bay waxay leeyihiin mid baa inta maray iyo mid baa inta istaagnaa waa nasiib darro haddii aanan loo diyaar garoobin oon la isku tashanin oo aan cadowgaas meel looga soo wada jeesanin maalin walbaba dad shacab soomaaliyeed yaa ku dhammaanaya shacab reer koonfur galbeed oo daruuf haysta oo waxay bi'iyeen aan jirin oo waxay halleeyeen aan jirin oo shaqadooda haystaa ku dhammaanaya marka eh, insha allahu annagana dowlad koonfur galbeed ahaan waa dadaali doonaa waxaan rabnaa inaan qorshe amni aan suubin hadduu ilaahay yidhaaho oo lagula dagaalamayo dhagarqabayaalka meel kastay joogaan ummaddan looga xoreynayo insha allah shacabkana asagana dee allaha garansiiyo mushkiladda meesha ay ka jirta inuu ka dadaalo oo uu la shaqeeyo dowladdiisa iyo ciidamadiisa ugu dambeyntii waxaan u tacsiyeynayaa reer koonfur galbeed oo dhan gaar ahaan dadkii ehelka uu ahaa oo ay dadka ay ka dhinteen dadkii dhintay samir iyo iimaan allah in ka siiyo naxariistii jannana allaha geeyo inta dhaawacahana allaha caafiyo ilaahay ha u boogadhayo annaga saaka markuu shilka dhacay ka hor waxaan aadnay safar aan ku aadnay degmada diinsoor aan soo daahfuraynay aan s- ee, mashaariic meeshaas laga soo gabagabeeyey furitaankooda iyo booqasho aan soo booqanaynay degmada diinsoor iyo sida ay ku nool yihiin iyo xaaladooda say tahay baan u ambabaxnay si fiican baana loogu soo dhoweeyey shacab fiican ciidan fiican yaan kala kulannay soo dhoweyn fiican runtii wixii aan u tagnayna waa soo furnay mashaariic fiicana meesha laga hirgeliyey oo kow ka ahayd eerboorka degmada diinsoor jidka ka baxaaya eerboorka ee magaalada gudaheeda galaayo iyo xaruntii ururka haweenka degmada diinsoor oo xarun weyn loo dhisay iyo isbartiibadii kubadda cagta ee wasaaradda sportska intaasaan soo daahfurnay waa wax muhiima oo bulshada reer diinsoor waxtar u ah oo loo baahnaa dhalin- dhiirigelinta dhallinyarada dhiirigelinta haweenka jidadka baahidii ee isu socodka eeraboorka intaba yay ahayd reer diinsoorna aaday ugu faraxsanaayeen qeyb badanna waa ka qaateen waxaan la kulannay ururada bulshada diinsoor maamulka ciidamada odayaasha dhaqanka haweenka dhallinyarada kulli si ay u dhan yihiin Eh, runtii dad dowladnimo u diyaarsan oo ka shaqeynhayo eh, sidii ay horey ugu socon lahaayeen waxa ay qabaanna sheeganayo rabana inay iskala dagaalamaan cadowgan ummadda eh, dhibaateeyey meel kastuu joogana ugu tagaanay ahaayeen gacmahana isqabsaday oo midoobay oo horumarkooda ka wada shaqeynaya ahaayeen annagana aad baan ugu faraxnay waa kusoo dhaweynay alxamdulilah waa soo noqonnay ilaahay waana nabad keenay annaga oo nabad qabno intiina soo dhaweysay oo guddoomiyaha baarlamaanka ugu horeeyana waa mahadsan yahay dhibaatadii dee gadaashaanada dhacdayna ee ilaahay mar labaad nooguma soo celiyo aad iyo aada u mahadsantiin
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoy kulan wacna wanaagsan raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal qeybihii dambe barnaamijkana waan ku sii suqayna ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyro ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa maanta kismaayo kulan xogwareysi ah kula qaatay dhalinyarta ku nool magaaladaasi ra-isul wasaare xasan cali kheyro dhalinyartaasi u sheegay hogaaminta dalka oo muhiimad gaar ah siinayso arrimaha dhalinyarta ayaa uga jawaabay su-aale ay weydiiyeen xiriirka dowladda federaalka iyo maamulada xubnaha ka ah federaalka qorshaha ammaanka waxbarashada caafimaadka doorashooyinka shaqo abuurka dhallinyarta kubcinta dhaqaalaha maalgashiga iyo horumarinta cafinta deynta lagu leeyahay soomaaliya dhammaan mas-uuliyadda dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qeybta ka ah ayuu sheegay ra-isul wasaare xasan cali kheyre in laga doonaya wada shaqayn buuxda ayna maslo saaran tahay oo adeegidda bulshada soomaaliyeed mar walba ay joogaan iyagoo intaa raaciyay in ummadda soomaaliyeed ay kula xisaabtamayaan inta xilka ahayaan waxa ay u dhisaan iyo waxay dhisaan iyo waxa ay qaldaan intaba
wax macnaa ma samaynayso inaan intaan isu nimaadno ee, wax aad aaminsan tihiin waxaan ahayna ay sheegtaan Ee, marka ugu dambaysa anigay idinku waddanka waa u simannahay dalka idinkama xiga aniga Ee, sababtu waxay tahay mustaqbalka idinkaa dalkan u haraayo aniga iga dambayn doona in hadda dhaqanka hore aan wax ka bedelno oo runta la isu sheego waa muhiim Ee, oo la yidhaahdo ra wasaarow annagaa sidaad hadda qof wiilkaas uu lahay ee, waa ka xanuunsanaynaa dadka amniga lagu dhibaataynayo ama ee, dhaawaca dadka soo gaaraya ama amni darrada Ee, yacni in la yidhaahdo ra wasaarow waxaan kugu eedaynaynaa shaqa xumadaas iyo shaqa xumadaas in la yidhahdo madaxweyne waxaan kugu eedaynaynaa sidaas wasiirow sidaas waa qayb dimuqraadiyadda waa qayb qaangaarnimada ka mid ah marka em, qof idinka idinka mida ma raba inuu is yidhaahdo ra-iisul wasaarahaad eh, xoog ula hadashay bilcagsi waxaan jeclaan lahaa wax walboo qabtaan marka dambe haddaan fursad isu helno haddii ilaa yidhaahdo inaad eh, ii sheegtaan Em, tan koowaad horta waxaan rabaa inaan idiin sheego su-aalaha ay weydiiseen oo dhan waa su-aalo aada u muhiima waana arrimo u baahan saacado badan in lagu lumiyo Eh, in waxaas madaxiinna ay ka guuxayaan aniga waxaan aaminsanahay inay hami iyo yididiilo u tahay dalka in dhallinyaradii dalkan u soo kacday ay isweydiinayaan su-aalahaas annagana ay su-aalahaasna weydiinayaan waa wax wanaagsan waxyaabaha hadda anigu aan isleeyahay dalka way ku soo kordheenay ka mid tahay Eh, oo aan hore u jirin in dhallinyaradu ay saas qayb uga yihiin dowladnimada su-aalahaas ay weydiinayaan dhaliilahaas ay qabaan madaxda ay kala meelo qaanado kala gelinayaan waxaan isleeyahay iyada lafteeda horumar eh, eh, la gaara waayo now waxyaabo waa uun arrimo s- si fudud looga jawaabi karo mid waa waxbarashada iyo waxaas eh, gabdhihii wiilasha aan la soo kulmay saasoo kale ii weydiiyeen waxaan xafiiskayga u sheegay wasiirka waxbarashada in halkan loo soo diro uu idiin yimaado ka dhalinyar ahaan aad la fariisatiin qualitiga waxbarashada eh, qaybsiga eh, scholarshibyada iyo waxaasoo su-aalo laga muujiyey dalladaha iyo iyo waxaas ee, doorka dowladda iyo waxyaabahaas oo dhan ee, wasiirka waxbarashadan ee, rabaa inuu idin yimaado maadaama aad arrimaha jaamacaddana su-aalana la ka weydiiye taas marka halkaasaan aan u dayn doonaa keliya waxaan rabaa inaan idhaahdo ee, dowladdu qorshena way leedahay qorshihiina wuu socdaa laakiin waa bilow ee, oo heerka waxbarasho hoose iyo saraba Eem, ugu dambaynna aniga waxaan aaminsanahay haddii aan la helin waxbarasho taya leh dalkana dhibka inaan laga saari karin ee, mustaqbalkana inaanan dunida la tartami karin yacni ee, waxaa ka sii daranba haddii dhallinyaradeenna waxbarashada ay helayaan aanay la qiimo ahayn ama ka qiimo badnayn waddamada deriska dalkeenna annaga inaan u tashanno mustaqbalka dhib ay noqonaysaa Ee, jiilkii horena meesha wuu kasii baxayaa jiilka cusub oo jirana waa idinka Een, waxaa soo haray ee, arrimaha luqadaha iyo waxaas oo wiilkaanu na weydiiyey Ee, sidaa ogtihiin aniga markaan shaqada imid digrootooyinka ugu horreeya oo qoray waxaa ka mid ahaa in af soomaali dalka looga shaqeeyo Ee, xataa markii golaha wasiirada ama guddi-hoosaadyada shirarkeeda aan ku jiro haddii qof uu keeno warbixin af ingiriis ku qoran waxaan idhahdaa marka af soomaali kusoo qorto noo soo laabo aniga waxaan aaminsanaha fikir ahaan luqadeenna inaan xoojinno dowladnimadeenna inay muhiim u tahay waa waa soo dhoweynaya arrinkaas laakiin burburkiina gaaray awgiis ayaa taasna ay qayb ka tahay laakiin waa talo aada u fiican oo aan ku najahdo Ee, dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka dadka madaxda ka ah kulligeen mas-uuliyaddaa dalka naga wada saara sideedana kulligeen waxaa nala kula xisaabtamayaa ee, laba arrin waxa aan dhisnay iyo waxa aan duminno Ee, dalka meeshuu ka hagaajisan yahay waa inaan sii hagaajinno meeshuu ka hadlaysan yahayna waa inaan toosino Ee, sababta hadda halkaan u joogo waxay qaybay ka tahay inaan xiriir fiican la leenahay dowlad goboleedyada in shaqada dalka eh, la dardargeliyo Eh, maxaa idinkaga qorshaysan waxaa nooga qorshaysan inay khasab tahay in ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda wada shaqeeyaan Eh, fikirka ah marka eh, in dadka soomaaliyeed degmo iyo tuulo meesha ay joogaan loo wada adeego kan dowlad goboleedka madaxda ahna waa waa inuu sidaas u fahmaa kuwa baarlamaanka ama xukuumadda ama wasaaraha ama madaxweynaha eh, magaalo madaxda iyo dowladda federaalka ahna waa sidaas inuu fahmaan marka ugu dambaysa su-aalaha la rabo in la isweydiiyo waxa ay tahay maxaa la rabaa inay isku keenahayaan waxa hadda isku keenahaya ma leeyihiin xarig adag oo isku keeno celin kara waxaasna waa shuruucda dalka u degsan waana u imaan doonaa ka hadalkeeda waxaa soo haray maxaa amniga laga qaban karaa waxaan rabaa marka inaan idiin sheego ee, fik- fikirkayga ku aadan horta dalka amnigiisa in wax laga qabto ee, ma ahan amniga keliya in wax laga qabto waa in amnigiisa wax laga qabto waa in dhaqaalihiisa wax laga qabto waa in siyaasaddiisa wax laga qabto waa in arrimahiisa bulshada wax laga qabto amnigu in dhallinyaraday baagamuudo tahay amnidaraday qayb ka mid tahay in musuqmaasuq uu jiro amnidaraday qayb ka mid tahay in qabyaalad ay jirto amnidaraday qayb ka mida tahay in ninjeclaysa waddanka uu ka shaqeeyo sida wiilkan uu sheegayay amnidaraday qayb ka tahay Ee, maxaa marka annagu hadda aan samaynay Ee, horta waxaan soo dhoweynahay fikirka ah shabaabka haddii aan lala dagaalamin lagama adkaanayo
ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayuu kaas ahaa oo kulan isxogwareysi ah kismaayo kula qaaday dhalinyarta ku nool magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose raadiyaha cadaadado ayaad degeysanaysaan saaxiibyada qiibo ugu dambeeya barnaamijka ayaan ku siisaqaynaa kusoo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalama
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kala maane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan
askari daacadaanahay daljirgeesiyaanahay dugsi lagu hirtaanahay aryaheestaa ku dheelinsaas maahayna waxay ahayd askari daacadanoo xilbaan guud ka saarte heebtusudaan ma ahayne waxay ahayd waxaan ahay askari amarkii la ii diro anigu waana deeca wauligeejaaskartaynimay heesanay dalka sidiiliin dhisiiday dawladii mariidii dalma dhisaane ununu daagaas war markii mishaarkii garaamka nigala jartay ma heesaan naf ka jiriseen warheyskii hore waa la bedelay waxaana loo bedelay askari qaday baan ahay garaam quudan baan ahay mushaar qaadan baan ahay qarax isu dhigaan ahay waan u talaa soo jeedinayaa maanta dowladda soomaaliyana waxaan ka codsanayaa inay iga qaadato dalaan ciidan lahayn ma jiri karo amnina ma noqon karo dowladna ma ahaan karo ciidamada cabashada ka soo baxaysa maalmahaanna calooshaa ila huraysa marka haddii ciidanka mushaar iyo garaam loo waayey mushaarka shaqaalaha rayidka ay qaato ha loo wareejiyo ciidamadan ku talinaya sababtoo ah iyagaa ka mudan oo la rabaa dadka cadowga inay ka ilaaliyaan iyo dalkaba waxaan la dhihi lahaa awrkuwa markuu awrka kale aar isaga yeelo oo abuurta sayroo dhirtiiyo ooda kala daadsho ogow waa ordaa oofta kii laga uleeyaa arrintaa ka dhigan baa jirtoon maanta aragnaaye askarteenna maxaan uuwatada uga adkaysiinay oonkiya maxaa caradka helay loo asturi waa adowosha gaalada rayidka banqadiina kum ilama bawal bajaaya shageeyahayto beesidii laka ururiya ka filan askarta malan guuri laakiin war aawi dictor beele beesidii waa badanta uu dhahay maa ciidanka la siiyo aryadahad islaanaa gabarteeda nin xoog weynaahu qabayaa la yidhi ilmana uma dhalin markaase islaantu waxay tidhi ninkaas xooggiisa aan u jeedo gabartayda ilma kama dhali weynine xagaraa ku jirtay tidhi hagar mugga waxaan leehay dowladdu ciidanka mushaar uma weynine hagarta ha ka dhaafto ciidankana may kala dardaaruma fadayaan isaag ahaa iimaan allah uur buuxiye waynay adkaystaan eedda ka dhoorsada oo iska aamusa
war horta rag aamusa iyo riyo aamusabe reerkoodii gabe markaa ciidanku hadday aamusaan carruurta yarar baan aamusayn war madaxweynaha iwaadhuu jira ra-iisul wasaarahana kismaayuu jira markay soo laabtaan insha allah waxooda waa helayaan ha adkaystaan war yaa kuu sheegay adigu ma uulkubaalaatay war gowdhan isku iidankoodama iyo niman alaan alladniyaw war nimayow bangiga dhex lacag waa ka buuxdaaye aniga waxaan u maleeyay in la sugayo guddoomiyaha ajnebiga war bangiga dhexe lacag waa ka buuxdaaye waxaan u malaynayaa in lala sugayo safiirka qaramada midoobe soo magacaabi doonta aryaadhaha bangiga dhexe beesa waa ka buuxdaahe waxaanu filaa tartan intii nairobi looga celihayo in lala korahayo war niyaw dhilmaanyo lamanis dhiibdhati oo kadhimadaasa la celi xildhibaanada soomaaliya lacagta lagu aamusi ciidanka la siiyo war nimayow muhiimada kawaad xildhibaanadaa leh sababtoo amooshin bay keenayaan war niyawase walkoonnagadan muhiimadda askariga iska leh hoob usjidka binaaysa koohidaana ka hergaraana niyaw war madaxweynaha soomaaliya waaguu ra'iisul wasaaraha ahaa laba xiniyood buu ahaa waxaan xasuustaa maalin uu berigaa baarlamaankii hor tegey wuxuu yidhi waxaan dhaqaale helno muhiimadda koowaad waxaan siinaynaa ciidanka muhiimadda labaadna waxaan siinaynaa ciidanka muhiimadda saddexaadna waxaan siinaynaa ciidanka midda afaraada xildhibaanadu leeyihiin afarta jeeb saddex iska jara buu ku yidhi marka maanta uu madaxweyne yahay waddankuna intii berigaa ka dhaqaalo badan yahay maxaa dhacay oo dhibaataan keenay ar ciidanka ceebtooda allaha asture macaawisley waxay tidhi cadtaan marina wixii shabaab jooga masaajid cali guduud taliyihii ciidanka macaawisleyna wuxuu yidhi ulunka dagaalkaanyo waa ku dhifee ka dhaqaaq
muga waxaan dhihi lahay how macaawisleydi madxaagoys mamariino weexay mudneed macaawisleydi madxaagoys mamariino waxay mudneed war markay imbacawisleydu shabaab mudankeeda mariyeen ayay dad masaakiin oo xoolo la joogta inta qafaaleen oo aadan yabaalgeeyeen meel barxada ku togteen iyagoole waa macawisley dowladda basaas u ah mayleeray kibirki kashiitidangaba kuule eranbanjaralangoorisidee waa leeri shacabka waxaa la gudboon haddaanba meelna lagu daynayn inay macawisleyda ku biiraan aadayabaal u soo arood maalna kuuma ergane ahaan maqli jira mugga heer aadayabaal xaa ku dhacmay shabaabka iska celiyaan yaahuue war taliya ciidanka badda admiraal faarax qare xalay dowladdu maxkamad soo saaray suuta dowladda ma xukumayo ma soo xirayhe ilaa hadda dowladda xabsiga dhexe lama keenin warwarka ay dhex gelinine sharciyan buu ula xisaabtamay wuxuu yidhi gurigaygaa la weeraray haddii ay dowladdu danguud u rabto uma diideen hadday isoo wargelisana uma diideen marka wuxuu yidhi guri aan anigu milkiyaddiisa leeyahay oo aan dowladdu i weydiisanoo danguudaa loo rabaa i dhihin oo wax ogeysiin ah la ii keenin in inta la weeraro la qabsado oo la dego dastuurka meesha ay uga taallo ayaan ka rabaa madaxdoo dowladdu yidhi war kudhuuya adar miyaydaan ka irbixin ku qabso ku qadimayside warwar ma haysaan wafdigii kismaayin jiro ra-iisul wasaaruhu horkacayey fahadaa ku biiraaliye war hadnuu gadar ka yimid horta fahad ma taliya ku-xigeenka nabad sugidda mase waa madaxweyne ku-xigeenka soomaaliya war waa u dhexeeya madaxda yaa aniga waxaanba la yaabay guddoomiyaha magaalada beledweyne warka la sii waxaa shiri niman labiska ciidanka wadana magaalada qori ma ku dhex wada karo qoryahan guriga ha idiin yaalaanoo yidhi markaad qoryaha soo qaadanaysiina dharka ciidanka soo xortoo yidhi yaa warkaas waaba iska cadyahe warwar ma hayside tuuta soo gasho qoragaaga soo qaado waxaa doonta samay weeye war sheekadaas yuusuf dowgeedaa ku daalay guddoomiyaasa wax ka yihin anigu waxaan u fahma hadalka guddoomiyaha dhar badanoo ciidan baan hayaaye ha layga iibsado wixii la doonana ha lagu sameeyo
nimiyow ani warsiin haaye gaalka ay dhegday fartii ingiriya ku dhiidi dagaalkii haayi reed mayli abtanahay shimbirahaan quudinaynaa tiradooda hala soo koobo biyo iyo badar baan siinaynaae warwaraagasa in dadka suurtagalumahaynabaas ama usbeeraasa jeerndaayti war bilaashaad gaalka ay ugu meeraysanaysaa koonfur galbeedba nabad ma rabto bida bida hadday nabad rabto koonfur galbeed lafta gareen guddoomiye ugama dhigeen marka waa fowgii dagaalka ka bilaabay oo dadka ku xasuuqay war siyaasadaas magoradaas shiig shiig oo badiida sharrar madiidaso leere aryaadaha qabqablayaasha miya mu kale haddana soo rogaal celiyey waryaa xil haddaad rabto dadka xabadee oo xabadnaymaan ku jiraynaa goormaan beeriyana tabcanaynaa ilaahow rabbigeeyow ujahay ummadeenna meel ijaabo ka raacdo uurka laysu tacleedo ilaawo colaadoo nabad loo isfareexo war anigu waxaan dhihi lahay jinni iyo siyaasad iyo lacag waa isdilayaane gaalkacyana dagaal baa ka dhacay waanad aragtaane intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin iska mala awaal iyo waray maqashay mooyaane waxaan loo macnayn oo bulshadu moogtaha jira ayaa mas-uul yaqaan meediyaha waa ka maqalnahay aryaadaha madaxweynihii aljeeriya butafliiqa ee gaarigacanka lagu riixayo wuxuu yidhi anigu xilka waa ka heray wariyaha cumar xasan albashiir maalka haraasna waa ka dadka ku banaanbaxayaane cumar albashiir tabliig ma eh war madaxweynihii faransiiska ismaaciil cumar geelo jabuuti kula kulmay war madaxweynaha faransiisku jabuuti iyo etoobiya kenyaba waa tegey madaxweynahayagii muuse biixi gasabkii alimaaraat alcarabiya almutahad muuse au dhex fadhiya waryaa madaxweynaha faransiisku muxuu noo agmarmaraya arya adiga maa lagu iman karaa adaabis qarxihaaye waryaa qanax ma wadna annagu jinnigaa wada waryaa dukaanka faxaaska dheey inti la kiiro walba soosow
aad iyo aad imaasiyihiin saaxiibada xubinta kalamaan habeen wanaagsan ayaan idin leenahay ku soo dhowaada heestii bilgo barnaamijka hayd ballan qaaday heestaas ay ku luqinaya qaar ka mid a hawalada waa beri waxaa gabagabaa tahay barnaamijka caawa soo saaray in lala socodsiin anigoo xasan cumar axmed ibraahim suxayfa iyu farsameynayey intaasayaan kusoo gabagabanaya tan intaan barnaamijkan dib dambe ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
daacad maxaa loo diidayaa daacad waxaa loo diidi karin dalkeena bay dawadiisa tahay daacad waxaa loo diidi karin dalkeena bay dawadiisa tahay dalkeena bay dawadiisa tahay dowlad maxaa loo diidayaa dowlad la'aan loo doonayaa dowlad maxaa loo diidayaa dowlad la'aan loo doonayaa dowlad waxaa laga doonayaa daryaalkii baa laga doonayaa dowlad waxaa laga doonayaa daryaalkii baa laga doonayaa daryaalkii baa laga doonayaa duca maxaa loo diidayaa duca la'aan loo doonayaa duca maxaa loo diidayaa duca la'aan loo doonayaa duca waxaa loo diidi karin dikri allah laga doonayaa duca waxaa loo diidi karin dikri allah laga doonayaa dikri allah laga doonayaa beenta maxaa loo daba ordaa runta maxaa loo doonayaa beenta maxaa loo daba ordaa runta maxaa loo doonayaa runta maxaa loo doonayaa qof daacaday dugsigiisu tahay runta maxaa loo doonayaa qof daacaday dugsigiisu tahay qof daacaday dugsigiisu tahay nabad maxaa lagu diidayaa colaad maxaa loo doonayaa nabad maxaa lagu diidayaa colaad maxaa loo doonayaa